iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaatanaad ee yooxanaa ciise waa ka soo sare kacay kuwii dhintay maalintii ugu horraysay ee toddobaadka maryantii reer magdala ayaa aroortii hore xabaashi timid intay weli gudcur ahayd oo waxay aragtay dhagixii oo xabaashi laga qaaday sidaa daraaddeed way oroday oo u tagtay simoon butros iyo kii kale oo xerta ahaa oo ciise jeclaa waxayna ku tidhi sayidkii ayay xabaashi kala baxeen oo garan mayno meeshay dhigeen saas aawadeed butros iyo kii kale oo xerta ahaa ayaa baxay oo waxay tageen xabaashii way wada ordeen labadoodiiba oo kii kale oo xerta ahaa ayaa butros ka dheereeyey oo uga hor maray xabaashii markaasuu foorarsaday oo wuxuu arkay maryihii oo yaal laakiinse ma uu gelin haddana simoon butros oo daba socday baa yimid markaasuu xabaashii galay oo wuxuu arkay maryihii oo yaal iyo maradii madaxiisa saarnayd oo aan la oolin maryihii laakiin meel keligeed ku duuduubnayd markaas haddaba waxaa galay kii kale oo xerta ahaa oo hore u yimid xabaashi wuuna arkay oo rumaystay waayo weli qorniinka ma ay garan inay tahay inuu kuwa dhintay ka soo saro kaco haddaba xertii ayaa mar kale guryahoodii ku noqotay ciise wuxuu u muuqday maryan tii reer magdala laakiin maryan ayaa xabaashii dibaddeeda taagnayd iyadoo ooyeysa haddaba intay ooyeysay bay xabaashii ku foorarsatay waxayna aragtay laba malaa'igood oo dhar cadcad xidhan oo fadhiya meesha meydka ciise ooli jiray mid madaxa midna cagaha oo waxay ku yidhaahdeen haweenay yahay maxaad u ooyeysaa markaasay ku tidhi waxaan u ooyayaa sayidkaygii bay qaadeen oo garanna maayo meeshay dhigeen markay sidaa ku tidhi ayay dib u jeesatay oo ay aragtay ciise oo taagan mana ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi haweenay yahay maxaad u ooyeysaa kumaad doondoonaysaa iyadoo u malaynaysa inuu yahay ninkii beerta ka shaqaynayey waxay ku tidhi adeerow haddaad isagii halkan ka qaadday ii sheeg meeshaad dhigtay anna waan ka soo qaadan doonaaye ciise wuxuu ku yidhi maryamay markaasay jeesatay oo afka cibraaniga ku tidhi rabbooni ee ah macallimow ciise ayaa ku yidhi ha i taaban waayo weli kor uguma aan tegin aabbaha laakiin u tag walaalahay oo ku dheh wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin ilaahay oo ah ilaahiin maryantii reer magdala ayaa timid oo xertii ku tidhi waxaan arkay sayidkii oo waxay u sheegtay inuu waxyaalahaas iyada ku yidhi ciise wuxuu u muuqday rasuulladii haddaba maalintaas markay maqribkii ahayd ayaantii u horraysay ee toddobaadka oo ay albaabadu xidhnaayeen meeshay xertu joogtay cabsida ay yuhuudda ka cabsadeen aawadeed ayaa ciise yimid oo isdhex taagay oo wuxuu ku yidhi nabadiha idinla jirto oo markuu waxaas yidhi wuxuu iyagii tusay gacmihiisii iyo dhinaciisii sidaa daraaddeed xertii waa ku farxeen markay sayidkii arkeen haddaba ciise ayaa mar kale ku yidhi nabadiha idinla jirto sida aabbuhu ii soo diray ayaan anna idin dirayaa oo markuu waxaas yidhi ayuu ku neebsaday oo ku yidhi aqbala ruuxa quduuska ah nin alla ninka dembiyadiisa cafidaan way cafiyan yihiin nin alla ninka dembiyadiisa ku celisaan way ceshan yihiin ciise wuxuu u muuqday toomas laakiin toomas mid laba iyo tobanka ka mid ah oo didimos la odhan jiray lama joogin markuu ciise yimid haddaba xertii kale ayaa ku tidhi waxaannu aragnay sayidkii laakiin wuxuu ku yidhi haddaanan gacmihiisa ku arkin calaamaddii musmaarrada oo aanan fartayda gelin nabarkii musmaarrada oo aanan gacantayda gelin dhinaciisa rumaysanba maayo oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii gudaha ayay mar labaad wada joogeen oo toomasna waa la joogay markaasaa ciise yimid albaabadii oo xidhan oo intuu isdhex taagay ayuu ku yidhi nabadiha idinla jirto markaasuu toomas ku yidhi fartaada keen oo arag gacmahayga oo gacantaadana keen oo geli dhinacayga oo ha rumaysad la'aanin laakiin rumayso toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi rabbigay iyo ilaahayow markaasaa ciise ku yidhi waad ii aragtay taas aawadeed ayaad rumaysatay waxaa barakadaysan kuwa aan i arag ee rumaystay sababtii loo qoray injiilkan haddaba waxaa ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qorrayn kitaabkan laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu ciise yahay masiixa wiilka ilaah iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya